الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب كأني الفقه المنهجي سيبا وحي لكجر xadaanadii ama xanaanadii caruurta waxay culimmadu yihiin raximah allahu tacaala ijtimaacu risa ijtimaacu rijaali wannisaai min aqribaai alatfaal marka ay kulmaan ragga iyo dumarka xadaanada ilmaha leh ee qaraabadii caruurta ka mid ah sida loo kala horraysiinayo iyo waxa laga yeelayo ijtimaacu rijaali wannisaai min aqribaai alatfaali waa kulanka ragga iyo dumarka ka mid a carruurta la xadaaraynayo qaraabadooda ida ijtamaca markay kulmaan dukuurun wa inaahun lab iyo dhadig markay kulmaan ama rag iyo dumar min aqaaribi tifli ilmaha yaree la xadaaraynayo qaraabadiisa ka mid a wa tanaasacuu ay ku murmaan ay isku qabsadaan fi lxadaanati xanaanayntiisana ay isku qabsadaan qudimad waxa la horomarinayaa al-ummu hooyada loogu horraysiinaya wa lixadiidi abu daawuud asaabiq ayaa u daliila waliannahaa iyadu kamaa qulnaa saan idhi awfaruhum waata ugu badan shafaqatan xagga naxariista cala dibli loo naxariisanayo waata ugu badan huma ummahaatu lummi hooyada hooyooyinkeeda ayaa ku xigaya almudliyaati biinaahin ee ku soo dhowaaday dhadig iyo dumar kamaa dakarnaa saan sheegnay liannahuna fii macna alummi hooyaha macnihiisii ayay leeyihin fi shafaqati xagga naxariisa tuqadamu lqurbaa falqurbaa midiba midii ay ka dhoweyd ayaa la horraysiin waxay leeyihiin culimmadu marka ay kulmaan rag iyo dumar qaraabada ilmaha la xadaanaynaya ka ahaaday xadaanadiina ay isku qabsadaan ay ku murmaan ee anaa xadaanaynaya anaa xalaanaynaya ay isku qabsadaan kow waxaa loogu horraysiinayaa hooyada hooyada ilmaha dhashay haddii shuruuddii xadaanada markaa laga helayo ay leedahay ayadaa loogu horraysiinayaa waxaana u daliila xadiidkii abi daawuud ee aynu hore u soo marnaye markii ay hooyada iyo aabbuhu isku qabsadeen uhi anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa ilmaha ku xaqle hooyadii haddaad tahay inaad xanaanayso inta aad nin kale ka guursanayso midda labaad waata ugu nafaqada iyo shafaqada iyo naxariista badan hooyadaas haddii la waayona waxaa ku soo xigaya hooyada hooyooyinkeed markaa hooyadeed iyo ayeydeed iyo ayeydeedii kale iyo ayaa ku soo xigaya ee macnaha dhadiguu soo maray ee aanu soo nas- yani nasab sheegashada ilmaha aanu lab soo geline hooyada hooyadeed iyo hooyadeed iyo saasuun ah macnihii hooyada ayay leeyihiin xagga shafaqada iyo naxariista midba miday ka horraysa ayaana lasoo horraysiinayaa huma intaa kadib yuqadamu laabu aabbaha la horraysiin liannahu laslu isaga ayaa asalkii ah isagaa lasoo horumarinaya haddii kuwaa la waayo aabbaha u soo xigaya huma aljaddatu ayaydaa ku xigaysa umulabi aabbaha hooyadii ahayd huma aljaddu awowaa ku xigaya abulabi aabbaha aabihii ahaa huma aluqtu shaqiiqa walaashii xaggao iyo xagga aabba ay ka walaalaye ilmaha huma alaqhu shaqiiqu kadalik wakadalik yacni ilmihii walaalkii haddana xaggao iyo xagga aabba ay ka walalahaayeen sidaasay u soconaysaa ibnu lakhi shaqiiq ibnu lak liab yani saasay ku soconayaan waxay leeyihiin culimmadu haddii markaa hooyada iyo hooyooyinkeedii dhadigin ku soo dhowaaday la waayo waxaa la horumarinayaayoo ku soo xigaya aabbihii ilmaha dhalay leannahu isaga ayaa asalkii ilmaha ah kadib haddii aabbaha la waayana waxaa ku soo xigaysa waxa weeye ayaydii aabbihii dhashay ayaydii aabbo kadib ayaydii aabba haddii la waayona awowgii aabbaha aabbihii ahaa ayaa ku soo xigaya kuwa haddii la waayona waxaa ku xigaysa walaashii ay iskooye aabba lahaayeen baa xadaanadiisii yeelanaysaa ka haddii la waayana walaalkii ay xagga iyo xagga abbaa ka wada lahaayeen ayaa ku xigaya sidaasay markaa ay u soo soconaysaa walaashii xagga aabbaa ku xigaysa haddana walaalkii xagga aabbaa ku xigaysa saasay u soconaysaa faida stawow fi lqurbi faida stawow marada maray ku sinmaan fi lqurbi xagga dhowaanshaha oo wakaanu ay ahaadaan dukuuran wa inaasan lab iyo dhadig ka ikhwatina shiqaa waa walaalo laboy xagga iyo xagga aabba ka walaala yihiin wa akhawaatin shaqiiqaatin iyo habla ay xagga iyo xagga aabba ka walaala yihiin qudima alinaasu cala dukuuri waxaa la horraysiinayaa labka dhadigaa laga horraysiinayaa labka waa limaa qulnaa waxaan ri min ana alxadana bihinna xanaanayntu dumarka ayay alyaqu ku fiican tahay wahuna laha afdalu ayaga ayaana u fadli badan wain kaanuu dukuuran faqad hadday rag qudha yihiinna ow kunna inaasan faqad ay dumar qudha yihiin watanaasacuu fi lxadaanati ay ku murmaanna uqrica baynahum waa loo qorridayaa fa ayuhum koodii kharajad qurcatu ay soo baxdo ayaa sullima ilayhi tiflo ilmaha loo dhiibaya dadka aan soo sheegnay hadday xagga dhowaanshaha ay ku sinmaan waa lab iyo dhadigoo waxa weeye dhowr walaalo inamaayo xagga hooyo xagga aabbo ka walaala yihiin iyo dhowr hablood oo ilmahan ay xagga hooyo xagga aabbo ka walaala yihiin hablaha ama dhadiga ayaa la horraysiinayaa oo inamada iyo kuwa lab laga horraysiinaya maxaa yeelay xanaanaynta dumarka ayaa u habboon oo alyaqa ayaga ayaan u fadli badanoo dee haynayo aan meelnaba ka qabanaynin laakiin ninku waa iskaga shaqo tegaya hadday rag qudha yihiin ama dumar keliya weeye waanay siman yihiin waana isku qabsadeen habla ay walaaliyiin oo keliyaa jooga ama rag ay walaaliyihiin oo keliya ayuunbaa jooga xadaanadiina waa isku qabsadeen anaa haynaya anaa haynaya waa loo qori tuurayaa markaa koodii u markaa qorituurku u soo baxo ayaa ilmaha loo dhiibaya ilaa mataa tastamiru lxadaanatu litifli ilaa goorma ayay socotaa xanaanaynta ilmaha la xanaanaynaya tastamiru waa socotaa oo waa daa'imtaa fatratu lxadaana fatrada ayaa xilligaa xanaanayntu sharcan ilaa an yatakamala fi طifli inta uu ilmaha ka buuxsanayo atamyiizu wax kala garasho wاlmaqsuudu bitamyiizina waxaa loo jeedaa an yastaqila طiflu inuu la keliyoobo bishu'uunihi اlkhaasa arrimihiisa gaarka duuna alxaaja isagoon u baahanin ilaa macuunati axadin qofna inuu kaalmeeyo wاlmuraadu bishu'uunihi اlkhaasa waxaa looga jeedaa tanaawulu الطacaami wاsharaab inuu qaadanayo cuntadii iyo sharaabkii wa qadaa'i alxaajati xaajada gudashadeedii watanasuh min alardaani wasaqda iska fogaynteedii waalqiyaam biacmaali tahaara la imaantinka acmaashii iyo shaqooyinkii tahaarada min wuduu'in weysadii wa naxwi wixii la mida waqad xuddida waxaana lagu jaangooyey sinu tamyiiz siniga wax kala garashada bisabci siniina toddoba sannadood id yatakaamalu cila wuxuu buuxsamaa atamyiizu cindahum toddobadaa agteeda qaaliban sida badan faidaa atama diblu asaabicata min cumrihi ilmihii marka uu dhammaystiro sanadkii toddobaad ee cumrigiisa wa kaana mumayizan uu ahaadana mid wax kala garanaya fa ina muddata alxadaana muddadii xanaanayntiisu tantahi cinda daalika halkaa agteeda ayay ku joogsanaysaa waxay culimmadu yidhahdeen fatradan iyo xilligan ilmaha la xanaanaynayaa ilaa inteebay sii daa'imaysaa sii soconaysaa waxay leeyihiin waxay soconaysaa oo ay sii jiraysaa fatrada iyo xilliga xadaanadu sharci ahaan inta uu ilmaha ka buuxsamayo tamyiisdiisii iyo garashadiisii intay ka buuxsamayso tamyiisdana waxaa looga jeedaa iyo garashada inuu ilmahani la keliyoobo oo isagu keligii uu qabsanayuu ku filan yahay arrimihii isa khaaska ah ee isaga u gaarka isaga oo aan cidi ku caawinin ayuu keligii isagu qabsanayaa arrimaha khaaskaana maxaa laga wadaa dee inuu markaa isagu cuntaynayo oo uu sharaabkiisii soo qaadanayo oo uu xaajo gudanayo markaa xamaamkii tegaya iyo suuligii inuu iska nadiifinayo ka isijoonayo wasakhdii iyo qurhunkii inuu acmaashii dahaarada la imanayo weysaysanayo oo uu maydhanayo markuu arrimihiisa markaa isagu la keliyoobo ayaa la yidhaha sinu tamyiis ama da-dii wax kala garashada ayuu gaadhay waxaana lagu xadiday oo inta badan ay culimmadu yidhaha waa markuu sagaal sa toddoba sannadood uu gaadho waana fatradda nebigu sala allahu calayh wasalam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabci toddoba markay gaadhaan salaada ku fara buu yidhi marka tamyiiza iyo wax kala garashada buuxdaa xilligaas ayay dhammaystirtaa inta badan ilmuhu markaa markuu toddoba jir gaadho cumrigiisa markuu toddoba jir gaadho mid wax kala garanayana uu noqdo hadduu dee isagoo da-dii gaadhay aan waxba kala garanaynin la qaar maskaxiyan uba dhiman baa jira dee mumayis markaa lagu tirin maayo ee waa inuu toddobadii sanana gaadho isla markaa dee wax kala garanaya ayuu markaa arrimihiisii ku filan yahay markaa muddadaa xadaanadii halkaas ayay ku dhammaanaysaa toddobadaa sane markuu gaadho ee wax kala garto ayay muddadii xadaanadu ay ku dhammaanaysaa waana laga yaabaa dee dadku inay iminka xadaanadii ay dee kuba kala duwanaadaan ama da-dii tamiisa oo dee iminka dadkan miyiga jooga iyo dadkan magaalada jooga way kala duwanaanayaan oo dee ilmaha miyiga jooga yaraan buu ku taabagelayaa marka yaree u raad qaadee dee u socdaba waxaa laga yaabaa inuu maqashii raaco kadib haddana arigiibuu raacaya dee mudakar buu noqonayaa isagaoo aan wax weynba gaadhin halka kani isagoo dhow iyo toban jira inuu sharabaad erginaye aanu markaa garaad badaniba aanu u kordhaynin anigu tusaale ahaan oo kale toddoba jir markaan ahaa boqol halaad baan raaci jiray boqol halaad oo aan is ogolayn ayaan meel sugumaan la yidhaayo oo yacni awaara xaggan ka xigta ayaan ku raaci jiray toddoba jirna waan ahaa mid sideejina bay la raaci jire wuu baqan jiray haddaan awar xaggaa ka soo celi ama ka soo ror wuu baqan jire maalin o dhan anigii daba socon jiray ana gediga maalintii yani maanaan raadi jirin maana cunto maanaan baahan jirin dhiil caana intaanu sii cabno ayuun baanu habeenkii markaanu sooyna dhiil caana cabi jire onu seexan jirnayn maantana waxaa laga ka dhowriyo toban jirka inaan suuqa lagu aaminayno marka hadduu da-daa dee toddoba jirka gaadho oo uu noqdo mid mawaysoo wax kala garanaya muddadii xadaanadu markaa waa dhammaanaysaa watabda-u marxalatun uqraa marxalo kaleo min aricayati ilaalina oo tusamaa kafaala kafaala qaadasho laydhaabaa bilaabmaysaa fa idaa atama diblu sina saabica markuu dhammaystiro wa kaana mumayisan uu noqdana mid wax kala garanaya fa inahu yukhayaru waa la doorgelin idaaka waktiga bayna abaweyhi labadiisii aabbaa la doorgelinaya fa ayuhumaa koodii ikhtaara uu doortaa sullima ilayhi loo dhiibaya wadaliilu dalika lama rawaahu tirmidiyu wuxuu warinaya weeye can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam khayara ghulaaman inan ayuu doorgeliyey bayna abiihi wa ummihi aabbihi iyo hooyadii wa fii riwaayatin cinda abi daawuud wagayrihi riwaayo kale abu daawuud iyo kayrkii warinayaan ana imra'atan ja'at haweenay baa timi faqaalat waxay tihi yaa rasuula llahi ina zawjii yuriidu ninkaygu wuxuu doonayaa an yadhaba biibni inankaygaa inuu la taguu qaato waqad saqaanii wuxuu iga waraabiyey min biiri abi cinaba ceelkaa abi cinaba la yidhaahdana wuu iga soo waraabiyo waa iga soo dhaamiya waqad nafacanii waa i anfacay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl wuxuhi istayma calayhi u qori rita buuhi ilmaha faqaala zawjuha wuxuuhi man yuxaaqunii yaa igula doodaya fii waladi ilmahayga yaa igu haysa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haadaakaasi abuuka waa aabbaha ilma yaho wa haadihi tana ummuka hooyadaa weeye fakud biyadi ayhimaa shita kaa doonta gacantiisa qabso faakhada biyadi ummihi hooyadii buu gacanta qabsaday faindalaqat bihi haweenaydina waa la tagtay dabeed bi'ri abi cinaba waa bi'ru mucayan waa ceel mucayan ahoo la garanayay wadaahiru sida muuqatana annahu kaana fii makaanin baciid wuu ka fogaa wahiya tacnii waxay ujeedaa ana waladaha ilmaheedii qad kabira waa weynaaday wa asbaxa waxaa u noqday yastadiicu mid karaya alqiyaama bimaa yanfacuha inuu la yimaado hooyadii wixii anfacayay bacda an qaamat bitarbiyatihi intii ayana ay ku qumtay ay la timid tarbiyayntiisa xiina kaana sagiiran markii uu yaraa oo laa yanfacuha bishayin aan waxba ku taraynin istahima iqtaricaa waa u qoririta yuxaaqimuniina waa yukhaasimuni yaa igula doodaya waxay leeyihin culimmadu marxalada toddobaad markuu toddobadaa sano dhammaysto ilmuhu ee mid mumayis oo wax kala garanayana uu noqdo waxa bilaabmaysa marxalo kale iyo xilli kale oo ilaalinta ilmaha oo la yidhaha marxalatulkafaala baa la yidhaha waa kafaalo qaadashadii marka uu halkaa gaadhana ee uu toddobadaa markaa ilmuhu gaadho waxna kala garanayo marxalada kafaaladana gaadho markay aabbi iyo hooyadii ay kala tagaan ee ay isku haystaanna ilmihii markaa kii xadaanaynayey waxaa loo door gelinayaa ilmaha aabbihi hooyadii intii uu ka yaraa toddobada waxaynu soo tilmaannay inay hooyadu haynayso intaanay nin kala guursanin marka uu toddoba gaadho hooyadiiyo aabbihii baa midba meel la joojinayaa dabeedna waxaa la odhanayaa kala dooro aabbaha iyo hooyada kaad la noolaanaysad raacayso kii markaa hadduu aabbaha raacaana aabbahaasuu la joogaya haynaya hadduu hooyada raacana hooyadaasaa haynaysa arrintaana waxaa u daliila xadiid imaamu tirmidi warinayo abaa hureyre laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu doorgeliyey ilmo ayuu aabbiyi hooyadii doorgeliyey riwaaya abu daawuud iyo keyrkii ay tilmaamaysaana waxay ahayd haweeney baa nebiga sala allahu calayhi wasalam u timi waxay tilmaantay dee ninkii oo aanay hadda wada joogin inuu doonayo ilmo aynanay isu leeyihiin inuu ka qaato waxaanay tidhi ilmahana imika waa ilmo i anfacay oo dee waa ilmihii aan caloosha ku siday waa ilmihii aan naaska soo jaqsiinayay waa ilmihii dhibtaasoo dhan aan la maray imika ayuu i anfacayoo ceelbiyood markaa ka fogaayoo bir abi cinaba la yidhaahdo ayuu iiga soo dhaamiya hadda ayuu i anfacayoo dee anna intaasoo dhan baan soo hayo waxaasoo dhibaa maa lama saro imika ayaa nanfacadiisii iyo waxtarkiisii aan dhabiy aabihina wuxuu rabaa inuu iga qaato rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii hore wuxuuhi u qori tuurta mar hadduu heerkaa gaadhay ha laydiin qori tuuro oo kii qori tuurku u soo baxo ha qaato dabeetana ninkiibaa hallan ka soo booday wuxuuhi yaa ilmahayga igula doodaya waana runtii ragga in badan oo ka midi waxyaalahay sameeyaan ragga aan waxba garanaynan caqliga lahayn ayaa in badan sidaa sameeya waayo ilmihii ay yacni xanuunkiisa ay xanuunka la soo martay markii hore ay ku wareertay ee ay intaasoo sagaal bilood uurka ay ku soo siday culays iyo xanuun la soo martay iyo mantag iyo cunto la-aan ee ay haddana umushay fooshiiyo xanuunkii la soo martay ee ay haddana naaska soo jaqsiisay ee intaasoo haysay kacdida iyo saxarada iyo markaa mantaga saa uga shubayey berito ka maalin marka markaa yar kobco ee dabeetana isagoo halkaa ordaya oo la arko inuu idhahdo carruurtayda haysiiso warqadeeda waan sii carurtayda haysiiso ama carurtaydan kaxaysanaya inuu iska yidhaahdo waxa weeye waa edeb daro mudan weliba ninka noocaa samaynaya in lagu ciqaabo waayo miyaanay tii waxaasoo dhan la soo martay ahayn isaguna waa aabbihii waa laga yaaba inuu wax tarayay laakiin hooyada ayaa ka dhib badan marka inuu yidhaahdo dee laga heshiiyo oo yacni sidii carruurtan dantooda ay tahay baana la yeelaya laakiin uuna yidhahdo carruurtayda halaysiiyo soona iyadu shaqaqula shaqaale wahayee ahayd oo waxaan meesha qabanin nebigu sala allahu calayh wasalam dabeetana wuxuu yidhi warkaasina ilmihii buu yidhi kaasi waa aabbaha kaasina waa hooyada kaa doonta gacantiisa qabso dee gacantii hooyadii buu qabsaday ninkan miyuu yaqaanaaba waxaa laga yaabaa in markaa dee ay iyadu soo hayso iyadu masruubayso oo aanu aragba dee hooyadii buu gacanta qabsoo dabeetana way kaxaysatay inta badanna saasaa dhacdaa inta badanna saasaa dhacda mararka qaarkood bay annaga noo yimaadaan kuwa isku haystaa markaasaanu nidhaahna markaanu nidhahnaa halkaa waa laydin door gelinayaa ayaanu idhahnaa maxay kula tahay haddaynu carruurtii soo kaxayno oo aynu halkaa keenana aabbihi hooye raac kama de hooyadood bay raacayaan dee faraa ka qaado doo masaariiftooda sii mar haddaad og tahay ba inaanay ku raacaynin dee masaariiftooda un siiyo markaa waxba yani isku qabsanine masaariiftooda un sii uma haddaba intaa kadib in ikhtaara almumayisu abaahu kii mumayiskaa wax kala garanaya hadduu aabbaha doorto fa fuqida alabu aabbihii la waayo aabbihiiba dhinto ow saqadad ahliyatu ahliyadiisii iyo uu qalankiisii ay meesha ka baxdo nasala aljaddu mansilatahu awowgiiba halkiisii degayay weyn calaa haba sarreeye wa mithlu alaqhu ayaa lamida walcamu iyo adeerkii wa mithlu maa ibnulcami baa la mida in adeerkii cinda faqdi alakhi walcami marka la waayo walaalkii iyo adeerkii cala tartiib aladii dakarnaahu saabiqan tartiibtii aan usoo sheegnay markii dhoweyto ilaa an takuuna inay noqoto qofkan la xadlaanaynaya fataatan mushtahaatan inan markaa la ijtihaynoo dee la hunguraynaya inay tahay mooyaane ow fii sini lmuraahaqa ama siniga iyo da-da qaangaadhka u dhow inay ku jirto mooyaane oo falaa yajuusu ma banaana baqaa'uhaa inay ku baaqi ahaato fii kafaalati ibni cammiha adeerkeed kafaala ibni adeerkeed kafaaladiisa kuma baaqi ahaanayso fain lam yakun hayruhu haddaanu jirin cid kale wajaba waxa waajiba an takuuna cinda imra'atin haweeney agteeda inay ahaato mawhuuqatin oo low kasoo yahay oo yucayinuhaa uu cayimaya ibnulcammi in adeerku waxay leeyihin culimmadu haddii ilmihii wax kala garanayay aabbihii uu doorto aabbihii baa markaa dhintay oo meesha ka baxay ama ahliyadiisii iyo uqalankiisii baa meesha ka baxayoo dee odaygii waaba yacni wuu xanuunsaday yacni waa asaasaqay yacni ama wuu waashayba ama yacni dee toosnaantiisii baa meesha ka baxday oo qof markaa faasiqa buu noqday awowgii ilmaha awowgii baa halkiisii soo gelaya haba sarreeya awowgaasi awowga awigiga aabba aabihiiba ha ahaadee waxaa la mida walaalkii iyo adeerkii haddii kuwaa la waayo walaalkiibaa halkaa isa soo taagaya ilmaa xadaanadiisii yeelanaya haddii walaalka la waayo adeerkiibaa yeelanaya haddii ayaga la waayo dee waxa yeelanaya in adeerkii marka walaalkii iyo adeerkiiba la waayo sidaa tartiibta aan soo sheegnay hal arrin bay laakiin culimmadu tilmaameenoo hadday tahay qofka la xanaanaynaya inan inantaasina inan markaa dee kobocday oo kortay oo yacni rag ay hungurayn karaan ay tahay ama da-dii markaa ay kuba dhowdahay ee qaangaarhkaba in adeerku markaa ma haynayo ilaa in adeerkii markaa wuu geeyaa inantane adeerka iyo walaalka iyo rag in kaloo dee maxaarimteeda ahaydba may geynin laakiin in adeerkii wuu geeyaa markaa inandii oo dee da- lagu hungurayn kala joogta ama yacni da-dii qaangaarhkaba joogta in in adeerkeed baa kafaalayo qaadanaya la yidhaahdo iyadaa taasi ma bannaana bay yidhahdeen haddaba haddaan in adeerkaa mooye cid kale jirin maxaa la samaynayaa in adeerkaa inanti cid kale oo xigtaa ma jirto waxay yidhahdeen inantu la joogi maysa isaga hadduu dee kelidii yahay dee hadduu xaas iyo reeryo hadliyo leeyo ay ku dhex jirto dhib male laakiin isagoo keliga inantii hayn maayo muxuu samaynayaa waxaa inanta loo dhiibayaa ruux dumarahoo lagu kalsoon yahay ruuxaa dumaree lagu kalsoon yahayna yaa cayimaya ee odhanaya taasaa loo dhiibaya ibnu camka wuxuu odhanaya inanta ha loo dhiibo ama ruuxaa dumara ha loo dhiibo buu odhanaya lakiin isagu guriga ku harin maayo xikmatu takhyiiri ifli bayna abaweyhi cinda buluuqihi tamyiiz waxay yidhahdeen culimmadu waa xikmadda iyo ujeeddada ku jirta doorgelintan ilmaha la doorgelinayo ee la kala dooransiinayo marka uu da-dan tamyiizda iyo wax kala garashada gaadho xikmadda iyo ujeeddada ku jirta in la dooransiiyo aabbihii iyo hooyadii waxa dhahay calimnaa waxaan soo ogaanay sababa taqdiimi xaqi lummi fi lxadaana cala alab sababta marka horeba xaqa hooyada xadaanada loogu horraysiiye aabbaha looga horraysiiyey waynu soo marray oo dee way uga naxariis badan tahay oo xadaanada iyo haynta way uga fiican tahay kamaa calimna sabab sidaynu ku soo ogaanay baa sababta fi intihaa'i muddati alxadaana inay muddada xadaanadu ku dhammaanayso bitakaamuli tamyiizi cinda ifli aw ifla marka ay tamyiizi u buuxsatay inankii ama inantii yarayd waxaa kalaynu soo ogaanay sababta ay fatradii xadaanadu u dhammaanayso wadaalika kaasina waxa weeye lianna fatrata maa qabla tamyiiz fatradaa tamyiizda iyo waxkala garashada ka horaysa laa yastaqrii fiiha asagiiru ka yari ka kaaftoobi maayo can ricaayati alum hooyada ilaalinteeda walaa yakaadu una dhowaan maayo yaquumu maqaamaha alabu meesheeda inuu abuhu istaago aw gayruhu min arijaal ama cid kale oo ragga ahi gayra ana alkafaala laakiin kafaaladu innamaa hiya ricaayatun caama waa ilaalin guud qad yastawii waxaa sinmi kara fi lqudrati calayhaa kariddeeda kullu min alabi walum mid kasta hooyada iyo aabbaha ah wadaalika kaasina waxaa weeye bisababi qudrati طifli waa awoodda uu ilmu u leeyahay calaa an yastaqila bilkasiiri inuu in badan la keliyo wa min shu'unihi arrimihiisa ka mida wa bisababi tawafuri taaqa alcaqliya iyo inay buuxsantay awooddii caqliyeed cindahu agtiisa fi ljumlati duuduub ahaan fanaasaba bacda haadaa kulah kaa dabadi waxaa munaasib noqday an yucda iflu in ilmaha la siiya alkhiyaaru an yucda iflu in la siiya alkhiyaara bayna abaweyhi labadiisa aabba inuu u door yeesho oo man yaquumu maqaamahumaa ama ka istaagaya meeshooda aabbaha iyo hooyada meeshooda ka istaagaya yakhtaaru ayuhumaa shaa kuu doono ayuu dooran waxay leeyihin culimmadu xikmadan iyo ujeeddadan ku jirta ilmuhu markuu wax kala garto in aabbihii iyo hooyadii la doorgelinayo waxay leeyihin marka hore waxaynu soo ogaanay sababta xaqa hooyada xagga xadaanada aabbaha looga horraysiiyey oo waxaa dee looga horraysiiyey hooyadu waxa weeye sidaynu soo marnay ayada ayaa ka naxariis iyo sabir badan u adkaysiga dhibtan ay leedahay ilaalintaa iyo tarbiyadaasi ayaga ayaa dumar ahaan guud ahaanka laga eegana xaggan xadaanada carruurta iyo ilaalintooda iyo waxay u baahan yihiin ayaga ayaa dumarku ku badan oo kaadidii ka maydhi oo saxaradii ka maydhi oo maryihii u bedeli oo wax walba u qabanaya taasi waxay sababta hooyada aabbaa loogu horraysiiyey waxaa kaloon ogaanay bay leeyahay sababtan fadradaa xadaanadu ay ugu dhammaatay ilmaha markuu wax kala garto toddoba jir gaadho waxay leeyihin fadradan hore layidhi hooyada ahaynaysee toddoba jir wixii ka yar waxay leeyihin ilmahan yari kama kaaftoomayo ilaalinta hooyadii waayo ilmihii markuu dee ama gujir ama laba jir ama saddex jir ama afar jir ama shan jir ama meelaha uu yahay dee wuxuu u baahan yahay in la cuntaysiiyo wuxuu la baahan yahay in la seexiyo wuxuu u baahan yahay markaa in saxaradiiyo kaadidii in laga maydho idan markaa marka uu fadradaa ku jiro hooyada ka maarmi maya ilaalinteeda aabbaha iyo cid kale oo ragga ka midoo halkaa istaagi karayo kaalintaa qabanayana ma jiro xataa ninka qaadaa ruux dumaro kalunbuu geynayaa ee isagu hawshaa qaban maayo laakiin fatrada intaa ka dambaysa ee aynu nihi waa fatratulkafaala waa xilligii kafaalada toddoba jir wixii ka dambeeya waxay dhahaen iyada ka warhayn iyo ricaayo guud buu u baahan yahay xagga ilaalintaa iyo ka warhayntaana aabba iyo hooyadu waa u siman yihiin liannahu ilmihiibaa in fara badanoo arrimihiisii ka mida la kaafdoomayo oo isagu ku filanoo dee aroortii hadday markaa habeenkii isaga abuu meel wada seexdaan wada weysaystaan u dhaha iska soo bedelo intay meel ka quracdaan udhar malcaamada tagoo waan waanana shaqo tegayaa qadadarayii kaleema hudheel ugu balmiyo ilmihii markaa wuu iska ciyaaray wuu iska soconayaa oo dee sidii kii gacanta lagu hayay oo kale ma aha yacni caqligiisi iyo waxgarashadiisiiba imaha guud ahaan yaanay buuxsaninbe dee joogtoo waxbuu kala garanayaa oo wixii loo diro wuu qabsanayaa oo halkii la idhaahdo kaale wuu imanayaa markaa fatrada toddobada wixii ka dambeeya waa ilaalin iyo ka warhayn guud hayntii markaa toddoba jir wixii ka hooseeya maaha fatradaa u haynta yahayna hooyada xaqu leh fatradaa u haynta soo dhaafa ee markaa uu isxukumayana labada waalid baa la doorgelinaya markaa ilmihii markuu halkaa gaadho khiyaar iyo door baa la siinaya ee aabbihii hooyadii ka waran waanu garanayaa aabbihii hooyadii markaa kay dandiisu ku jirto shuruudulxadaana haddaba xadaanadan lafdeedu kan uu xadaanaynaya shuruud buu leeyahay yushtaradu lilxadaanati waxaa loo shardiyaa an yatawafara fiiha shuruud ata ashuruud ataaliya inay shuruuddan soo socotaa buuxsanto xadaanada qofka yeelanaya waxaa loo shardiyaa inay buuxsanto shuruuddan soo socotaa awalan alcaqlu caqli baa la shardiyaa falaa xadaanata limajnuunin aw majnuunatin qof waalan nin iyo ruux dumara kuu doonaba ahaadee qof waalan xadaano ma leh hadduu aabbii waalayo xadaano ma leh hadday hooyadu waalantahy xadaano ma leh walow kaana junuunan mutaqaican junuun gogo-yaba ha ahaadee lianna alxadaana wilaaya xadaanadu waa wilaaye iyo xil walaysa almajnuunu min ahli wilaayana kama mid ahaa id laa yata'ataa minhu ka suurtogeli maayo alxifdu waricaaya xifdi iyo ilaalin bal huwa nafsuhu muxtaaju wuxuu u baahan yahay ila aricaayati walxifdi ricaayo xifdiguu u baahan yahay waxay dhahay shardiga koowaad ee qofkan xadaanaynaya loo shardiyaa waa inuu caqli leeyahay markaa kii waallaa iyo tii waallayd midnaba xadaano ma leh walow xataa waalidaa laba qayboodoo midna waa waali isku joogto oo mutlaq baa la yidhaahdaa midna mutaqatic baa la yidhahdaa marmarbuu waashaa way dhacdaa innaga kaliilaha iyo mid iska dhaqaajiya markaa markay cadadu yar kululaatay markay xooluu yar yaraadaan iyo mid iska dhaqaajiyaa jira maxaa yeele xadaaradii waa mas-uuliyad iyo xil majnuunkanna dee wilaayo iyo xil uma qalmo kamana suurto gelaysa inuu xifdiyo u ilaaliyaa bal isaga ayaa ricayo iyo ilaalin u baahan waxaa la yidhi beri beryihii dee dhulkan ay biyuhu ku yaraayeen hawdkaasna laga soo xoolaha laga soo biyodoolin jiray ama xoolaha laga soo carami jiray dooxyaduna laga cabbi jiray ayaa ninkan eecaysan ayaa lagaga tegay maqashii iyo wixii yaryaraa iyo guryihii baa lagaga tegey markii xoolihii laga soo wada kaxeeya maqashii ay ku hadhayn guryihii in yaroo meel nirgaah iyo dee maqashi yara adhigii waxaa lagaga tegey ayay ninkii dee xunbaddii kaneecadu ku kacdo ugu dabawaasha guryihii uu dabeetana dab qabadsiiyey wuxuu ku guray markaa naylihii iyo wax alla wixii uu soo qaari karayay ee markaa naylihi waxari iyaba ayuu ku guraa kolba dabkuu israaciyaa wuu dabeetana wuu shidaa wuu olkobiyaa wuu kusoo guraa isagoo markaa aanay nafi ku jirin wixna isla wada besbeeleen ayaa galabtii loo yimid dabeetana dadkiiba u calacalay batola'aantay ugu dhacday wax dabkaysukay raaciye waan waaye wax maqashay gula gura waan waaye nin maantao dhan shaqahayo shaqadii lagaga tegey ayuu markaa dee isu qaatay markaa dee qofka noocaasoo kale isagii in la hayo la ilaaliyo mooyaane cid ma xadaanayn karayo nin baa beri ugu maahmaahay qoryahaa islaynaya qoryo meel isku laynaya baan ugu tagnay oo dad badan iska laayey deetana kuwaa noo cawday oo ninkii waxay ku idhaahdeen cid rasaas noo keentaan weyn cid shidaal noo keentaan weyn haddee wuxu waxay gubayeen waa guryahoodiiyo nafdoodii waxay laynayaanay leeyihin shidaan iyo rasaas baan weyn waxay ka dhigay muri ninkaa waalan ee yacni maqashii iyo guryihii wax alla wuxuu dhan dabka intuu ku guray yidhi tol baan waayo cid dabka isu kay raacisanayman waay cid maqashaygula guurtana waa waaye waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jiray xadaanada iyo shuruuddeedii haaniyan shardiga labaad alislaamu islaamnimo ayaa la shardiyaa wadaalika kaasina waxa weeye idaa kaana almaxduuru musliman ilmahan la xanaanaynayaa markuu yahay muslim qofka xanaanaynaya loo dhiibayaana waa inuu yahay muslim walow xukman ilmahaasi islaamnimadiisu xugun ahaanba ha ahaatee bian kaana axadu abaweyhi musliman waa in labadiisa aba midkood muslim yahay fa inahu yatbacu wuxuu raacayaa ashraf alabaweyni labada abakooda sharaf badan fi diini xagga diinta falaa tajuusu xadaanatu lkaafiri lilmuslim kaafir markaa muslim inuu xadaanayo ma banaana dalika lianna alxadaana wilaaya kamaa qulnaa xadaanadu waa wilaayo iyo mas-uuliyad walaa wilaayata lilkaafiri calaa muslim gaalna muslim wilaaye xilkuma laha walianna alkaafira rubamaa yuftin waxaa la arkaa inuu fidneeyo asagiira ka yar can diinihi bishata alwasaa'ili waalasbaab asbaabta iyo wasiilooyinka kala tagsan inuu ku fitneeyo ayaa la arkaa laakiin idaa kaana almaxduunu kaafiran kan la xadaanaynaya hadduu gaal yahay kaana likulli min almuslimi waalkaafiri xadaanatuhu mid kastaoo muslim iyo gaali u xanaanayn karaa waxay leeyihin culimmadu waxaa shardi ah oo loo shardiyaa qofka uu xadaanaynaya inuu islaam yahay waa haddii ilmahan la xadaanaynaya uu muslim yahay walow yacni islaamnimadiisaasi mid xugun ahaanba ha ahaatee oo waxaa la yidhahdaa labada aabbo hadduu midkood muslim yahay ilmuhu islaamnimada kaasuu ku raaca masala aabii baa wuxuu guursaday haweenay ama yahuudiyada ama nasraaniyada saynu soo marnay waa ay kala tegeen hooyadu halkeedii bay markaa ku sugan tahay xaq umalay markaa aabbaha ilmaha kaxaysanaya markaa ma banaano gaali inuu muslim xadaaneeyo xadaanadani waa wilaaya baynu nidhi iyo mas-uuliyad iyo xil mas-uuliyad xilkaasna gaal muslim kuma lahaa midda labaad waxaa laga yaabaa dee gaalku inuu ilmahan yar diintiisii inuu ka fideeya la arkaayo dee wuxuu ku raboobayaa hadday iminka hooyadii dee ay markaa kiniisadda tagto dee kiniisadaasunbay usoo kaxaynaysaayo wixii ay samaynaysunbuu la samaynayaa wasaa'iliya markaa asaaliyo asbaab kala duwan ayaa laga yaabaa diinta in lagaga fidneeyo laakiin hadduu ilmahan yaray dee laba gaal iska dhaleen yacni gaalna wuu xadaanayn karaa muslimna wuu xadaanayn karaa haalian alcifatu waalamaana waxaa kaloo la shardiyaa dhowrsoonaan iyo ammaano waalmuraadu bilcifati waalamaana waxaa la shardiyaa waxaa loola jeedaa an laa yakuuna alxaadiru kan wax xadaaraynaya faasiqan waa inaanu hayn id ilfaasiqu laa yeelii kan faasiqii weli ma noqdo walaa yu'tamanu calaa shayin waxna laguma aamino wainamaa yenbagii waxa habboon an yakuuna caddan daa cifatin wadiin inuu yahay qof caadila dhowrsoonaan iyo diinna leh uma ina alcadaala tahbutu bidaahiri اlmushaahadi muuqaalkaa la arkaya ayaa lagu kaafdoomaya ku sugmaysaa walaa yustaradu lama shardiyo lihubuutihaa shahaadatan wa bayinaat inay sugnaanshaheeda shahaadaiyo caddayma looma shardiyo ilaa idaa waqaca nisaacun inuu muran dhaca mooyaane fii ahliyati alxaadiri wa ahliyatihi wa cadaalatihi in muran ka yimaado mooyaane oo falaabudda cinda idin markaa waxa laga maarmaana min hubuuti cadaalatihi cadaaladiisu cinda alqaadi inay ku sugnaato binaan iyadoo lagu dhisayo cala aladilati waalbayinaat adilada iyo cadaymaha iyo xujooyinka waxay leeyihin culimmadu shardiga saddexaad ee loo shardinayo qofka noqonaya xaadinka labiyo dhadig midku doonaba ha ahaadee waa alcifatu waalamaana qofkaasi qof dhowrsoon oo aamina waa inuu yahay cifo iyo ammaanona waxaa looga jeedaa qofkan waxaa daanaynayaa qof faasiqa oo daacadii iyo jidkii toosnaa ka baxay oo qardajeec ku socda waa inaanu ahayn ee qof caadilahoo toosan oo rajaadadii iyo jidkii toosnaayo markaa ilaahay ka baqanayo markaanu diinta ku toosan waa inuu yahay maxaa yaele qofka faasiqa ah dee weli ma noqdo markhaati ma noqdo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba-in fatabayinu war hadduu ku sheegaa la yska hubsanayaa wax alle wax lagu aaminayaa ma jiro qofku hadduu faasiq yahay waxa habboon inuu qofka xadaarada yeelanaya qof caadila waa inuu yahay an yakuuna cadlan waa inuu yahay qof cifo iyo dhowrsoonila waa inuu yahay qof diinku dhaqanla waa inuu yahay haddaba cadaaladdu bay yidhahdeen culimmadu daahirkaa la arkayay ku sugnaanaysaa qofkii haddii aan lagu ogeyn wax xumaanahoo dhaawacaya cadaaladiisa iyo muuqaalkiisa wax dhaawacaya haddaynaan haynin oo dee qofkii qof tukanayo oo wanaagsan oon xaaraan cunaynin oo akhlaaq xumo aan lahayn oo dusha aynu ka naqaanno intaasaa lagu kaaftoomaya hadduu laakiin nisaac iyo muran ka dhaco oo la ysku qabsado oo cadaaladiisa la duroo laydhaa ruuxan dumarihii ilmahan mahay karayso ruux dumaroon toosnayn weeye ruux dumaroon dhowrsoonayn weeye ruux dumaroo balwadna weeye ninkii kadaalik saasoo kale la yidhaahdo nin markaa ilmahan akhlaaqdiisa ilaalinaya maaha nin diintiisa ilaalinaya maaha kolaygaasu uga dulqaylinaya haddii ama sigaarkuu diranaya haddii la yidhaahdo oo la ysku qabsado dee markaa waxa lagama maarmaan ah ciddaa markaa dee cadaaladiisa la duraya in cadaaladiisa lagu caddeeyo qaadiga agtiisa oo adilo iyo xujooyin iyo bayino cad loo keeno cidda duraysa waa inay markaa keentaa waxay ku durayso haddii kale markaa dee isagii lafdii markaasuu caddeeyo markaa inuu markaa yahay dee qof aan waxaa lagu sheegaya shaqo ku lahayn raabican aliqaama waxaa kaloo la shardiyaa negaansho inuu qofkaasi qof negi oo degan yahay xadaanada yeelanaya wadalika bian yakuuna saaxibu lxaqi kan xaqa leh fi lxadaana muqiima waa inuu yahay fii baladi tifli meesha ilmuhu joogo qof ku negi waa inuu yahay falow saafarat ilummu hadday hooyadu safarto wa hiya saaxibatu lxaqi ayaduna ay tay tii xaqa u lahayd fii xadaanati tifliha safara xaajatii safar baahiyeed ka xajin wa tijaaratin wa nushatin wanaxwiha iska markaa tamash leh lam tumakkan lama makaminayo loo suurto gelin maayo min akhdi tifli macaha ilmihii inay qaadato wa kaanu lmuqiimu ka nagina cinda waqtiisa ayaa ulaa minhaa ka mudan ilaa an tacuuda min asafari intay ka soo noqonayso fa yusallamu lwaladu ilaa jadatihi baa loo dhiibaya ilaa an tacuuda alummu intay hooyada ka soo noqonayso waxay leeyihin culimmadu shardiga saddex afraad waa in qofkan xadaanada yeeshay meesha ilmuhu joogo qof ku negi waa inuu yahay hadday hooyadii safarto ayaduna tahay xadaanada yeelatay safarkuna waa laba qayboodna midna safaru xaaja la midna safaru nuqla la yidhaha mid waa safar guurid midna waa safar xaajo oo qofkii meel buu yar maxaa uu soo noqonayaa safar xaajo hadday safarto sida xaj bay u baxday tijaariya ganacsi bay u baxday nushayo iska layrsiya dalxiis bay u baxday ama booqasho cid hooyada ilmaha sii kaxaysa loodhan maayo loo ogolaan maayo ilmaha inay sii kaxaysato hadduu aabbihii markaa halkaa magaaladaa ku nagi yahay ama hooyadeedii ku xigtay ee markaa ilmaha ayada wahayd hadday joogto ayada ayaa loo dhiibayaa hooyadaasaa loo dhibaya haddaanay hooyadu jirinna aabbaha loo dhibaya intuu safarka ay ka soo noqonayso marka ay safarka ka soo noqotona ayadii baa loo dhiibayaa ama safar aladi yakuunu intiqaalan ilaa baladatin ukhraa safarka laakiin isagu guurid iyo wareegid beled kale loo wareegayo masalan hargeysay ka wareegaysaa burcay u wareegaysaa biduuni qasdi alcawda qasad iyo ujeeddo soo noqoshana kuma jirto inay hargeysa ku soo noqoto fainahu yani safarkaasi laa yastawjibu ma keensanayo ma waajibsanayo suquuda xaqi lxadaana xaqii xadaanadu inuu ka dhaco weydo idaa kaana ariiqu aaminan markuu yahay waddada la marayaa mid aamina wa kaana albalda alatii taqsidu alxaadinatu alsidaana fiiha aaminatan ayda meeshaasina meel aamina ay tahay faida dura marka loo dhibaato geliyo kullu min alabaweyni ila safari lixaaja baqiya xaqulummi baaqi buu ahanaya walam yacud isafaru cindaidin manican min alxadaana xadaanadii mid mancinaya ma noqonayo waxay leeyihiin safarku hadduu guurid yahay laga guurayo haweenaydii oo kale hooyadii baa haysooo halkanay ka guuraysaa magaalada degelo magaalo kaleay u guuraysaa halkanay kusoo noqotona dooni mayso xadaanadiina ayadaa yeelatay taasi ma keensanayso xaqii xadaanadu inuu ka dhaco marka laba arrimood la helo waddadan iyo meeshay sii maraysaa meel makuuf ahoo dhibaato lahoo laga cabsanayo haddaanay ahnayna meel aamina ay tahay haddii beledkaa iyo meesha ay tegaysaana meel aamina ay tahay oo ilmihii aan dhibi ka soo gaaraynin jid ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo diin ahaan ay wax ka soo gaarayaan aan ahayn way la guuraysaa ilmaheeda markaa haddii labadii aabbo aabbihii hooyadii mid waliba safar u baahdo hooyadii waxay doontay inay yacni dee bari qabato aabbihiina wuxuu doonay inuu galbeed qabto hooyadaana xadaanada yeelatay baqiya xaqulummi hooyada xaqeedu baaqi buu ahanay marka ilmaheeda way sii kaxaysan walam yacud isafaru cindaidin maanican min alxadaana safarkaasina mar haddii markaa aabbihi lagaga tegi lahaa isagii laftiisu safar gelayo inay markaa safarkaa usii kaxaysato wax dhibi kuma sugno khaamisan alkhuluwu min zawjin ajnabiyin shardiga shanaad wuxuu yahay hooyadu waa inaanay guursanin oo ay ka madhan tahay min zawjin ajnabiyin nin ilmaha ajnabi ka ah waa inaanay guursanin fa idaa tasawajat ilummu hooyadu markay guursato saqada xaquhaa fi lxadaana waa dhacaya wain lam yadkul biha zawju bacdu ninku yaanu laba aqalgelinbe aw radiya zawjuhaa ama ninkeedu aanu ka raali noqon aw radiya zawju haba ka raali noqda an yadkula alwaladu daarahu inuu ilmuhu daartiisa soo galo haba ka raali noqdee wain lam yadkul biha zawju bacdu yaanu la aqalgelin aw radiya zawju an yadkula alwaladu daarahu ama zawju ha ka raali noqda inuu ilmuhu soo gale wadaliilu calaa dalika min asunna maa rawahu abu daawuud wadakarnaahu saabiqan anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa ku xaqleh inta aanad guursanin wdaliilu min almacquuli waxa weeye calaa suquudi xaqi اlumi fi lxadaana inuu dhacayo idaa tasawajad markay guursato huwa ana alumma idaa tasawajad hooyadu markay guursato shaqalad can waladiha waxay kaga mashquulaysaa bixaqi zawji ninka xaqiisa falaa tuujadu damaana wax damaanad qaada loo heli maayo liricaayati sha'ni طifli ilmaha arrinkiisa ilaalintiisiyo wanadara fii amrihi eegidda arrintiisa la eegayo waxay leeyihin culimmadu haweenaydu markay xadaanada ilmaha yeelanaysa waa inaan nin ajnabi qabin waxaana arrintaa u deeli waxay leeyihin hadday hooyadii guursato nin ajnabiya xaqeedii iyo xadaanadu waa dhacaya walow ninkii yaanu la aqalgelin oonu wareejisaninbe walow ninku haba ka raali noqdo ilmuhu inuu soo galo ha ilmahaagana soo kaxayso inuu yidhaahda haba ahaatee arrintaa waxaana u daliila xadiid abu daawuud warinayo oo horena aan u soo sheegnay anti axaqu bihi maa lam tankixi uu nebigu yihi ilmaha adigaa ku xaqle intaanad guursanin waxaa kaloo xagga macquulka iyo waxa caqligalka a looga daliishan karaa inuu xaqa hooyadu dhacayo xadaanadii markay guursato waxa weeye hooyadu marka ay nin kala guursato ilmaha way ka mashquulay oo xaqa nin kaley ku mashquulaysaa midda labaad dee inta badan ninna ilmo aanu dhalin ka raali noqon maayo u dalqaadan maayo qayladiisa iyo orodkiisa iyo dhexmarkiisa u dulqaadan maayo inaga saar baa laga yaabaa inuu idhaahdo meelaha dee maalinoo dhan la yidhaha meelaha iska soo warwareeg baa laga yaabaa marka wax damaanad qaadaya lama hayo ilmaha arrinkiisa lagu ilaaliyo mar haddii hooyadii nin kala guursato iyo arrinka ilmaha in la eego wax damaanada looma hayo weliba waxa kaloo aan waayo aragnimo anigu aan ku ogahay in badan marka ay habla yihiin ruuxaa dumari carruurta ay wadataa markay ama inan ama lababa ay yihiin ee ay nin kala guursato ubadka hablaha oo dhibaataa soo gaadha yacni waxaan tira lahayn baanu aragnay oo ay ku leedahay ninkii baa farxumeeyey inaan tiyaradeen watay ayaan dhaweydo imka wiiggaasaan ayaa iyadoo la isku haystaa markii amaba yacni kuwa yani reerka faamiligaa kale ay ula gashay ila inantii waxba isuma aha eh ayaa markaa inantii farxumaynaya dhib badan baa inantaa soo gaarsa markaa ninkaa in haweeney inan ku furow inantaada og laakiin yustadnaca min dalika xaalataan arrintaa waxaa laga soo reebayaa wana laba xaaladood alxaalat اlأulaa an yataraadaa an yataraada waalidu الطifli maca zawji اlأm inay iskala raalli noqdaan ilmaha kii dhalay maca zawji اlأmi iyo hooyada kii guursaday an yabqa alwaladu cinda umihi inuu ilmuhu hooyadii la joogo faina dalika yubqi xaqahaa buu reebayaa fi اlxadaana wayasqudu xaqu ljadda xaqii ayayduna waa dhacaya alxaalatu athaaniya an yakuuna zawju lummi اljadiid inuu ninkan hooyada guursaday ee cusubay qariiban litifli ilmaha qaraabadiisa yahay miman lahu xaqu xadaanatihi cid isaga lafdiisu xaqii xadaanada leh wain kaanat darajatu baciida darajadiisu haba fogaatee faina xaqa alummi xaqa hooyadu fii xadaanati waladiha ilmeeda xadaanaynteeda laa yasqudu xiinaidin ma dhacayo idaa radiya zawjuha markuu bixadaanati ku raali noqdo dalika waxa weeye lianna low xaqan fii ricayatihi ayuu ku leeyahy lianna low xaqan fii ricaayati ilaalintiisa xaq buu ku leeyahy walianna lahu min ashafaqati calayhi waxaa kaloo u sugnaaday naxariis oo ilmaha u naxariisanayo maa yaxmiluhu wax ku xambaaraya cala tacaawuni maca ummihi hooyadii markaa inuu la kaashadou la garab galo calaa kafaalatihi ilmaha kafaalaqaadkiisa iyo walihtimaam iska xilsaarka bishanihi arrinkiisa waxay dhahaen culimmadu xaaladdaa hooyadu markay nin kala guursato ay xadaanadii ilmaha waayeysa laba xaaladood baa laga soo reebayaa xaaladda koobaad waa marka ay iskala raali noqdaan ilmaha ninkii dhalay ee hore iyo hooyada kan labaad ee guursaday inuu ilmahani hooyadii ay hayso yacnii ninkii haweenayda guursaday baa yidhi ilmahani waa ilmahaygoo kale aniga ayaa haynaya ee hooyadii hala timaado ha haysato waalidkii ilmaha dhalayna raalli buu kala noqday arrintaasi markaa waxay reebaysaa ee baaqi ka dhigaysaa xaqii hooyadu ay xadaanada ulahayd xaqii ayaydii ku soo xigtay ama haddaan ayay jiray aabbihi ku soo xigayna markaa meesha wuu ka baxaya xaaladda labaad ee aanay hooyadu xadaanada ku waayaynin guurka waa marka hooyada ninkan cusub ee guursaday uu yahay miday ilmaha lafdiisa isku dhow yihin o ay qaraabo yihiin oo isaga lafdiisu ilmaha xadaanadiisa wax ku leh darajadiisu haba fogaatee masalan waxay guursatay oo kale in adeerkii bay guursatay mar hadday in adeerkii usiya in adeerkuna xadaanada waxbuu ku lahaa markaa xaqeedii ma dhacayo bay leeyihin xaqii hooyadu xadaanada ilmeheeda ayadoo ma dhacayo hadduu ka raali noqdo in adeerkaasi dee xadaanadiisa maxaa yeele isba xaq buu ku leeyahay ilaalintiisa midda labaad dee qaraabadan iyo ilmaadeernimadan oo ugu naxariisanaya waxay keenaysaa inay hooyadii isku garabsadaan inay ilmahan kafaalo qaataan ee arrinkiisa iska xil saaraan ila waa in adeerkii saadisan alkhuluwu min alamraad addaa'imati waalcaadaati almu'ahira waxaa kaloo shardiga oo shardiga lixaad u yahay alkhuluwu ka madhnaansho min alamraadi daa'ima xanuunada joogtada ah waalcaadaati almu'ahira iyo caadooyinka dhaqanka iyo caadooyinka iyo dhaqanada raadeeya waa inaanu qofkaasi lahayn falow kaanat ilummu hadday hooyadu tahay tucaani mid la dhibaataysan min maradin cudaalin xanuun daran xanuun adag ka sulli waaba sida tiibaydii waalfaarij ama yacni dee faarija dhanqalalkii oo kaanad camyaa mid inalabay ahaatay ow samaama mid dhegalabay ahaatay lam yakun lahaa xaqun fii xadaanatihi xadaanada xaq ku yeelan mayso lianna lahaa waxaa ku sugnay min shaniha arrimaheeda maa yashqaluha wax ka mashquulinaya can ilqiyaami bixaqi tifli inay la timaado xaqii ilmaha qofkan xadaanada yeelanaya xanuunada joogtada ah iyo caadaadka mu'ahirada ah ee raadiya waa inaanay lahayn hadday hooyadii waa tusaale ahaan abiga waa la mid haddii xanuun daran ay la markaa la daalaadhici sida sulliga iyo faalijka oo kale faaliga oo kale waa dee dhanqalalka sulliguna ama siliguna waa tiibaydii beryaha horena dee xanuun daran bu ahaa imika dee waa inuu dawadiisu si joogtaa qofku u qaato laakiin dee fitrada uu dawada qaadanayo qofkii dee meel baa lagu haynaya lagu karantiimaynaya amaba waaba indhalaaday amaba markaa dee waa dhegaladahay xaq xadaanada ku yeelan maysa markaa leanno arrinteedii baaba mashquulinaysa oo dee iyadii baa markan u baahanba xadaano haddii meeshii dee yani aabihii markaa balwadle uu yahay oo qof markaa dee balwado iyo caadaad xun iyo dhaqana xunaya dee markaa yeelan maayo maa yataratabu calaa faqdi shayin min shuruudi alxadaana waxaa ka ratibmaya ka dhalanaya waayidda shardi shay ka mida shuruudda xadaanada haddii la waayo lix shardi baynu soo sheegnay lixdaas shardi wax ka mida qofkii xadaanada lahaa hadduu waayo maxay noqonaysaa oo maxaa ka dhalanaya maxaa ka ratibmaya idaa fuqida shardun marka la waayo min hadihi shuruud asita alatii dakarnaaha ee aan usoo sheegnay liistixqaaqi lxadaana saqada xaqu lxaadirati xadiradii xaqeedii waa dhacaya wantaqala hada alxaqu ilaa man yaliihi ciddii la soo xigtay ayaanu u guurayaa min jaddatin uma ukhtin uma khaalatin wahaakada sidaas oo kale waxay leeyahay shardi shuruudan ka mid ah aan soo sheegnay ee lixda ahaa ee xadaanada lagu mudanayay haddii la waayo oo masalan hooyadii qaar ka mida weydo xaqii xadaanadu ay u lahayd xaadiradaasi xaqii xadaanada lahayd u dhacayaa xaqaasina wuxuu u guurayaa xadaanadaa ciddii ku soo xigtay hadday haweeneedi weydo hooyadeed hadday joogto hooyadeed haddii kale markaa dee walaashii abriirtiiyo xagga kayfa yatimu taxaququ min fawaati shardi min shuruudi alxadaana sidee bay markaa u dhammaystirmaysaa hubsashada kayfa yatimu suu dhammaystirmaya ataxaququ hubsashada min fawaati shardin shardi inuu tegay min shuruudi xadaana shuruuddii xadaanada ka mida inuu shardi maqan yahay ama shuruuddii xadaanada wax ka maqan yahay see loo hubsanaya yuctamad waxaa loo cuskanayaa fi taxaquqi hubsashada min fawaati shardin min shuruudi xadaana inuu tegay oo lala-yahay shardi shuruuddii xadaanada ka mida calaa waaxidin min alumuuri halaaثati taaliya mid ka mida arrimaha saddexda ah ee soo socda in shuruuddii shardi ama shuruuddii wax ka mida la waayey kadibna ay qofka xadaanadiisi dhacayso sida lagu hubsanaya waxa weeye saddex arrimood mid ka mida alwalu alamru اlأwalu iqraaru اlxaadira hooyada qirashadeeda weeye faidaa aqarat ummu hooyadu markay qirato biannaha mutaزawija inay guursatay oo la qabay xaas leedahay ow annahaa tucaanii min maradin cudaalin daa'im alcilla ama ay la ildaran tahay la dhibaataysan tahay xanuun daaran oo joogto ah oo cilladiisu ay joogto tahay saqada xaqha fi lxadaana waa dhacaya haddii ay qirato ama aabbihiiba qirto yacni xaqaa xadaaradu waa dhacaya aliqraaru xujatun qaasira waa xujo qaasira ah qofkaa ku eg alamru haani dacwa almucaarid ka caaridaya ee ka hor imanaya arrintan markaa yacni tilmaamaya ee xadaanadan caaridaya ee diidaya dacwadiisa ida daca almucaaridu fi lxadaana xadaanada kan caaridaya ku haysta hadduu sheegto ana alxaadirata faqada shardan min shuruudi alxadaana inay weyday shardi shuruudii xadaanada ka mida wa kaana dacwaahu tilka masxuuba bilbayinaati almuctamada dacwadiisa iyo sheegashadiisaasina waxay wadataa bayinaad iyo xujooyin la cuskan fainahaa fi lxadaanati yasqudu cinda idin waa dhacaya waxaa kaloo ay ku sugmaysaa kan mucaaridka ah ee ku haysta xadaanada hadduu sheegto oo yidhaahdo shardi shuruuddaa ka midaba weyday oo masalan wuxuu leeyahy way guursatay waxa uu leeyahay waa faasiqad buu leeyahay ilmahan way dayacday buu leeyahay oo habeenkii say uga baxdo fiidkunbay soo hoyataa arrimahaasuu la yimi dacwadiisaana bayinaadkii iyo xujooyinkii caddaynayay buu keenay hadday guur tahay wadaadkii guuriye markhaatiyadii buu keenay hadday tankaatay jaarkii bay keentay ilmahaasi maalin oo dhan inuu halkaa iska warwareegayo ayana iskaga shaqo tagtay xaqeeda markaa xadaanada uu dhacaya haalian taxqiiqu lqaadi qaadiga xaqiijintiisa qaadiga garsoora oo xaqiijiya taxqiiqu lqaadi qaadiga xaqiijintiisa ayay markaa ku sugaysaa aw ilxaakim wadalikaasina cindamaa yartaabu wayashuku waa marka uu ka shakiyo yartaabu wayashuku labadu waa shakiun fii tawafuri shuruudi cinda alxaadira tan xaadiradaa inay shuruudii agteeda buuxsantay faidaa habatat ladayhi markay sugnaato bimuujibi taxariyaatihi dadaaladiisa yacni siday keensanayso fuqdaana shardin min shuruudi alxadaana inay weydo shardi shuruudii xadaanada ka mida fainahu yasqutu ama fainahu yusqitu waa ridayaa xaqa alxaadina cindaidin fi lxadaana wuu ridayaa qaadiga xaqiijidiisa weeye qodobka saddexaadna hadduu qaadigu xaqiijiyo ama xaakimku waana marka uu ka shakiyo shuruuddani inay gabadhani ama qofkani shuruuddii ka soo baxaye mar hadday agtiisa ku sugnaato dadaalka uu sameeyey waa qof uu garanayo jaarkii halkay deganaayeen buu garanayaa isagii baa xaqiiqisadii oo ogaaday ruuxan dumar ruux dumar oo dhowrsoon inaanay ahayn qofkani qof waalanoo wuxuu dhiman yahay inuu yahay ayuu ogaaday fa inahu yusqitu yusqit wuu ridayaa markaa xaqa alxaadina cindeedi fi lxadaan xaqii markaa xadaanada ee ay lahayd markaa garsoorahaas ayaa ridaya odhanaya male oo ciddii ku soo xigtay ayuu markaa siinaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam markaa qadaa bicilmihi xugunu markaa cilmigiisa ku xukumay ayaanay noqonaysaa waana dee qadaa lqaadi bicilmihi waa tii markaa minhaajkiiyo kutub badan cumdahayo ayaynu ku marnay wallahu aclam